بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميلك سيسي روغدان يوسيكا سنين ديغايتا ولبها وذسين كلنا همين فيلا haka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale isin ku dhugaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada barnaamijka kulanka warsan oo ka hooy ilaahay awoodile laku helaysan ka dheegi doontan waa noga socdaalena siinkahay waliba ku mid aha khilaaf xooggan oo hadhaha geli guddiga reebanfiiliyowka dastuurka qaranka ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo guddiga marada bannaan iyo wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya haddaba khilaafkaasi way ku yaabeen tiusi reeban dhika nidaamka lafadow anti hal qof iyo hal eb labada kun iyo labaatanka laka doorada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saasoo kale welibaysan dheegi doontan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay intii dowlada shisheeye iyo dowladda soomaaliya iyo an adeegsadahayaan sidii shabaab aan dili lahay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame haddaba hadalkaasi siyaasiguusi sheegi may ku jira wuxuu ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan saasoo kale weliba uuna siinhayna maamulka gobolka baay oo wacada ka mari antiinanan shala eexda doognaa dadka lukudumiyow guryaalka kiyaala jidadka beledkun baydhabo haddaba mayshan inti maamulka hataarantaasi ku hadale xilliyo ha bahaayeen anti guryaalka qaar mas-uuliyiintii lahaayeen yo diideen isla maraxantaasna la rooji burburyow jidadka beledka baydhabo barnaamijka kulanka warsan iyo kukabogada doontaan saasoo kale welibaysin kukabogada doontan ah maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose weliba sheegay antiyo la wareegeen tuulooyin hoos kooyow degmadaasi iyo inta badan gobolka shabeellaha hoose howlgale ciidanka iyo suubiyan iyo saas oo kale guddoomiyaga degmada baraawe oo gorijeeya bambagacmeed laka weerari haddaba ooga sidaeta xaaladda degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta guddiga gurmadka qaranka oo beese ka wareeji eheladii dadkii ku geeriyoodii mise ka amuudii qarixii afar iyo tobankii bili oktoobar ka dhiya isgooska zoobe ee magaalada muqdisho saasoo kale welibaysan dheegi doontana owaad ku kooy ciidamada booliiska galmudug waana ka hanjabi intii shaqaroojiyow iyo suubii doona mayshani anti ciidamada booliiska maamulka galmudug iyo hata arrintaasii sheega barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan wasiirka wasaaradda amniga maamulka puntlandna weliba sheegay anti amni jarowjayle horumar laka deerow haddaba mayshani anti wasiirka wasaaradda amniga puntland uu saarantaasi ku hadala ou ka barnaamijka kulanka warsan iyo qayb kuwey barnaamijkantiisu dareer weliba hasiin saaray waana siima dareerayahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamada weliba galan min iisii doonay saaxiibkayga bilaali hilaal sheekh shucab ha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan amiinimo khamiisa galahaytu arbaaniyo hoydayta taarikhdan iyo ka eedanta tumun i sadiida bilo lamaad farbaraayo ee sanadka labada kun tumun iyo siyeedka magaagay socdaalu idaacadda warsamo farsamada bilaal hilaal sheegsheebu waliba siinku la hadlaaya siyetuni see dhibic lama walibana noo dhugun sidaaytana aalada satellite-kiyo life streamka adduunyada meelkasiisin ku roogdan saaxiib iyaal ku bilaaboy khilaaf xoogan oo ka dhahateeyan guddiga reedanfiiryowka dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda dastuurka dowladda soomaaliya oo hata irka isku shareerahaya yeebo maalmooyinkadi dambeeyey guddiga reedanfiiryowka dastuurka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda arrimo dastuurka socdaala mise safariyo ka seedeeyeen maamul goboleedyada dalka oo aan ka horeeyey hirshabeelle iyo puntland iyo waliba hata khilaaf hadhaha galay guddiga reedanfiiryowka dastuurka qaranka iyo kanmadaga bannaan iyo wasaaradda arrimo dastuurka dowladda soomaaliya iyagoo arrintaasi jartiya idaacadda warsan sidii walbadan uun ku ogaata weliba la xidhiirtay senator xuseen sheekh maxamuud oo xubinku eh guddiga reedanfiiryowka dastuurka qaranka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya usubana ku warami arrimoogasi iyo arrimo kale oo iyo ku mid ayin dareerkiioo ka seedan degmada xudur iyo xaaladda noololeh ee hata ka jarta degmadaasi maruus arrimowasiyo arrimo kale oo iyo ku midayin anti koonfur galbeed nidaamka four ponty five le infaylayusiin xaqiiji waliba hadaljiy ku mid tahay
ايدي ما تمكن طبعا مدة دور اسبوع الكروز وري معرض نكتاني ان magaalada xudhur oo xarunta gobolka boqool e soo deegaan doorashadii dega kuma dhan aragna waxaan aragna axwaalo dadka kusugan yihiin nololayo dadka amniga ma aragna adeegyada bulshada iyo dhinacyo walba sao una ma aragna soomaalida adduunyada iyo maaragna dowladda soomaaliya gaar ahaan aanunan ogeysina ma aragna dhibaatooyinka ku jiraan koonfur galbeed gaar ahaan deegaanadaas safarka kaabsanay waana safar oo guud u ahay safaraha codka gobolkaas gaar ahaan gobolma aragna adduunyada kadeefiyan soomaalida kadeefiyan uhay marka safarka ujeedadiisa sahay wayahay marka may kumid e dhibaatooyinka iyo horumarada isin ha aragden dabcan gobolkaas wali waa gobol oo dagaalo iyo abaaro ma aragne haniskadaba nagaden la socotan degmooyinka gobolka boqool oo dhan maxay ahayd insi jiridgamiska furmayna lasocotan labadegma oo kumada ee gobolka boqol sieglow iyo rabduuranti nimankii nabajiidka haysadan degmooyinka kale xudur iyo ma aragne waajib iyo elberdana intii ma aragne jidadganiska furnayn saasdatiya dadka ma aragne meel nabajiidka haysadan iyo meelan haysanayba ma aragne dadka abaar ba-anga iyadan soo insaamaysi haddana ma aragne bani aadan ka galansiyo nimanka nabajiidka waa hadan ayaa iyadan saameyn waajib iyo ma aragne xudurba dhibaatooyin badan noocaas ayay ku jiraan danaga oo horumar roob leh roona haddee meel oo labaatanka sananka dambeysay ma aragna dagaalo lay ku jiraan abaar leen isadaba nagadaas iyo wal horumar leh reforma ku jiraan way kusii darana anti ma aragna talyaaniga xilligii gumaysigii ilaa ma aragna xilligii dowladihii qaybka ah si militariga ani hata ku meel gaaradii hamari dowladan hasi jirta xukuumad maga soomaaliyeed iyo maga ajnabiba walaka jeeyi si yeli markii arrimogaas unu ku gudubna senator guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya xogen ku eta daban deegaanada soomaalidana inta badan safara kaseeten wali inka dambeoyey safarkii puntland oo isin hati ku qoyten safarkin ujeedada wasiirka dastuurkana isla dareerten may kumid tahay safarada isin inseeten deegaanadaas dabcan saada sheegdiyo dastuurka dib u eegista lakasuubiyaw dastuurka federaalka e yaa macarana walin xil saarana baarlamanka federaalka soomaaliya yaa waajibaadii ay wax kaga jirta dib weegista dastuurka sida qaban qodobada lixdan iyo sode iyo toddobaatan iyo kow saasoo kale boqol soddon iyo sode iyo boqol soddon iyo afar baarlamanka federaalka soomaaliyana walin xil saaraday arrimo wax kaga jirta dib weegista dastuurka guddiga oo lamada aqal ka kooban oo ma aragne ku shaqeeyeen guddiga madax banaan la shaqeeyeen walay arrimaha andaraayeen arrimaha isku duwidda iyo maarna tii hoolo lamaada guddiga uwayd marka wali wada suubsanay qorsho wada jir eh oo dibweegis dastuurka hal sana dibweegista laga dhamaayo sadiida institution ama sadiida hay-adood ana ku hadalaay wasaaradda guddiga madax banaan iyo guddiga baarlamaanka oo baarlamaanka oo hay-adda hogaamiyaasha dibweegis dastuurka iyo qorshooleed iyo heshiiskii un wada galnay iyo qorshooleed wali islambaahaya dowlad goboleedyadii aragti kadarsadan saas daraadiya ma aragna dowlad goboleed kasta ma aragna inti laha mara la kulama laanta fulinta ee dowlad goboleedka laanta sharci dejinta ee dowlad goboleedka iyo ururada bulshada qaybo ku madhe puntland iyo jowhar ama ma aragna hirshabeegaan ka bilaabno oo ma aragna islamdan kuweeldhaba dhammaan federaal iyo dowlad goboleedyada geedisocodka dibweegis dastuurka markaas qorshaha safarada un hata ka dareema kaasahay wali seetana maamulka hirshabelle iyo puntland ahata seeten sida aad ku dhawaajiday shacabka markiisin laweegatan ama sharci dejinta baarlamaanka maamule labada maamul isin hata seeten oo kale markiisin fiiriden ambiselsimina in xilligan dastuurka kumeerigaarka la dhamaystir mise wali jare cabasho kale iyo bakdiin oo maamul goboleedyada weliya ku qaban xeerka federaalka ah dabcan soomaalida oo dhan ma aragne waliba badiyaaran iina inti dastuurkan tuma iyo dhowrka sana haajiitamaay la gabagabaay khilaafaadka siyaasadeed waxna nagala haayo dhan walba dooshiilanka kala ka qabsado meelada ku saara dowlad goboleedyada ishaysadan iyo dowladda federaalka meelada ku saara madaxweyne iyo wasaarageesjiyaan meelada ku saara lama baarlamaan ashaysan meelada ku saara wali meelada kasuhmaahaye lamada kuntuma in lamaada dastuurkan maarna hadalaska ha haysado lixdanka milyan doolar madaasa ka baxayn dalanka soomaalida kubdiyey gaalada garangeliya haddana waa ku roogaan hoodina waa ku wadaan shaka dalan noocaasay gale ama ma aragnay haddana soomaalida boortama doqelnamis geliyey laakiin hadda alxamdulilahi baarlamaanka federaalka soomaaliya ee mas-uuliyadda le waana mas-uuliyadda sidaadade intii laatuubana michaelow soomaaliya yarle soomaalida lakulitalade hadda qorshaholeedkii guud iyada tilkulitaladahay deegaanada markii la hagutaba ee soomaalida degaasa ee deegaanadan koonfur galbeed weli kumid ayina dadka inta badan ka adkaysladahay in weli lakasii jara ee four ponty five taasi oo dhikamaas in soomaalida saas walba kala qeybsado koro xildhibaanadii matalay siiba sanatarada aqalka sare markiina ku hadalow baarlamaanka iyogo ka jiran haddana waliba si toosa wakiilinku ina maamul goboleedyada dalka ka koonfur galbeed ahaan sideen aragaasan oo isin aragtidiin sideed maadaama four ponty five markii hore hogaanka koonfur galbeed an argaayo inti nidaamka shiley soomaaliya laka hogaamiyi korkaasi geekani isin dastuurka unku batan fadaasan arantan oo kumeerigaarka e dib ueegista riidanfiiryowka dastuurkana lahakagedagebaay lafado qodobo sax ee hakubaa lafado sen argaasan sinlet four ponty five eedan maasanta su-aal dabcan waktiyadaha socda eed muhiiman ee lakudoodan baahangu qof walba oo soomaali eh oo damiirla wala four point five ka leexow dabcan wal oo xal kumeelgaar elakadeeriyo laakiin ma aragne maxay ahayd hore wal oo wanaagsan ma eh dadka dhanba qaraayan laakiin halka kumeel gaarka haayay intii una qaab kale oo nidaam kale lunka guduba ufayla ku deerana maxay kan haysan la eriyo weli intii jaraya aaminsanaana intii ma aragne laku helo shuruudo adag iyo kiiran qaabka lunka guduba kor intii dadka ma aragne latary oo tirada dadka oo rasmi ah oo sax la hela iyana warika kooyi kortay ma aragne intii kow nabadgelyada ma aragne tuuri walba laseeda kor labo dad laska kalsoon adag koro oo ma aragna hadda soomaalidis aamini waaytay third party ama qolo saddexaad hor la aamini koro intii ma aragne tirinta suubiyan markaasa laku guduba kora marka laakiin hadii nagata deegaanka waa laka dooxday hadii nagata ma aragne qaab kale lanku gudubay tiun hata ma aragne kahalaadmaniyo iyo oo ma aragne deegaanadii dashona ma aragne maxay ahayd hore dowlad goboleedyo magacyaal ay tira badan suubsadeen unayna ma aragne tushariyadii aanigetiyo marka taabtaas oo bilaha siyaasiyan dadka meterow dadkaas deegaankaas koonfur galbeed dega hoobunana gudatoonana gudoonaanka ku jarna wal oo sax an hayne nidaam sax an hayne dalatary an hayne un ku guduba kornana meelaha bilaha wararkan ka dambooye hato idaacadda warsan mar dhawaajiyay hali waliba xaqiijiyahaya in khilaaf an dhexaya guddiga guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya khilaaf ha dhexgali oo dhanka dastuurka ka salaysan iyo sidii dastuurka lan dardar gelin lahay khilaafkaas jare oo hata warbaahinta deerahay dabcan weli ma aragne kii sheegay dadweynaha soomaalidana i sheegay reer koonfur galbeed gaar ahaan anti asal dib ueegista dastuurkan insha allahu rajeyna hasan inti laka gabagabaayo monday day amba waajibaad ahaan an lay baarlamaanka federaalka soomaaliya shacbweynaha waskaasan ogaadin qodobada dastuurka iyo sheegeen toddobaatan iyo kow sede boqol soddon iyo sede sadiidaas qodob an sheegeen intaasna bilaa kutabo guddiga madax banaaw oo baarlamaanka hoolaan qoraw oo walaan qoraw iyo jara oo ma aragna baarlamaanka walaan daraayan haddana baarlamaanka nagawa jara guddiga inoo isla shaqeeyeen wasaaradda walaayahool ee baarlamaanka an ku darsado an ku baahdiyo qobadaasa wala oo shacabka soomaaliyed ku shakiisiin wari kuma dayin anti mashruuc lakuweelada dastuurkan dabcan dastuurka soomaaliya warinaada dastuurka adduunyada anka qaalisan maaban dhamaadana waana maata beesalka ama wanagani tumin in la masanaya talaylan wadwada liirundoodana ma arnaya lahaka aami nairobi intala lahaka aamay wadamo dibadda ma arna lahaka aami dabcan iskadayo noocaas ee waa jiraan oo ma aragne lankaha tawsiibka federaalka eh oo ma aragne dastuurka aan qaadisan xukuumadan hata jirta khayra ma arag iskadayo badan oo noocaas isu biyahay intii hadana nooc naga mashruuc lakuweela baarlamankana arrintaasdini harbis badan la gara marka qaabka wada shaqaynta oo intii la afduubo dastuurkii muddo kale eh iyo ku dagaalama hayno arrintaas wara ku jiran laakiin waan rajeyna insha allah inta gabagabay waayahay marka dastuurka maadaama sidaad sheegday la afduubahayo ee wasaaradda ma wali fadaase in baarlamaanka iyo anku dambooy dastuurkan iyo isbedelka lakasuubiyo dabcan hooba ma aragne dhaqaalihii kabahaayi iyo beesha caalamkii hooba ma aragne lakuhorsulmo intii ma aragne dhaqaaladii sistaxdahay indiya hooba ma aragne dhaqaalihii miisaaniyada qaranka kajarti sistaxahay intii lamdigeena lakuhorsulmo meylo waliba kuwayse ma aragne marin habaalinga leexe wal mudanayn intii wakti badan lakadii kadibweyusda suurkan hayna oo ma aragne waa fasaadud iyo warwareege wal mudanayn intii lacag lakadii wakti lakadii iyo meelaha kubahaas marka anta lakubadaasinyakaas eh anti ma aragne qarash badan oo baahan dadka soomaalida anti la hursulmo leexa qodadka naadi weedis la suubi hay mayka dadsadaato walwiino hata safro hata nu wadin oo kala ee yaan baahdaayen iyona wali fadaayna ma arne labaatan milyan soddon milyan hata la kaama fadaayen jijiita ma dheerada waqti laku dhumi beese la kaama walaase marka tan laskaasida taasu baarlamaanka federaalka soomaaliya qorshaha usasaari anigu waa halkan sana oo lama kun sagaal iyo sideeda december lama kun sagaal iyo sideeda intii la gabagabaay qorshadiisaasu oo bilaahe wasaaradii baarlamaanka markilan feria ay awood an leh in isu hogaamiyo dastuurkan siday walanku bedel xukuumad asalba walba matala hoosna maaqugalow dastuurka isnafisa sheegay qaabka dibweyhistalan kasuubiya kulada kasuubiyaasa baarlamaanka awoodo leh baarlamaankana wali in dibiday shagaysaday guddiga farsamada oo maarna guddiga madaxdan awleeho wasaaradda walaay hoob unan baahana lay waay meel hataa hal meel oo wasaaradku quranta ma arna mala marka wasaarad dastuur samayn iyo dibweyhis dastuur shuqul makala maana ka dhawaado korto tan ma arna iyo fara galato galanta ka dhigdo anti maarna qayb ku haadan walna laku laku kadara macaradka wal kadarsadan dadka dhanba ku dhahoyo baahanyisaa dadkii ma arna xukuumad maabasuubii korto walaay oo howl eh umasan ku dhahoy oo dhexdhexaad lagu fado baarlamaanka iskule baarlamaankana ma arne walaay howle tasiilaada iyoon kubaahadan lay yalan kubaahanyi maayo anti iyo wasaaradka wal suuqida mayn baa anka dambeyntii khilaafkan markii laha kuguduba ee wali wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xoosh jabriil use sheegay anti aqabada iyo ete ama iyo dhiig kortay in doorasho hal iyo hal qof iyo hal cod landeeri korne oo nagala doonto hoo aranta ee sidahatan walka dareeran lakuweda doorasho dadbansaday dawladii xasan sheekh maxamuud wadanka sheenti oo kale taas lakanagado markaada fiiridii xildhibaan oo aqalka sare eta awood wian lete dhanka kale guddiga dastuurka kumid eto oo reed an fiiriyay arrintan cabdiraxmaan hoosh jabriil sheegay markii lanagada doonto hoose guddiga baarlamaanka anka jara ee arrimo dastuurka iyo wasaaradda isjijiid iyo badada may ku yaabo in doorasho dadban reedlanka nagada hal qof iyo hal cod isjijiidkii ku deeri waayo oo waktiga ka dhamaad dabcan kalasi doorashada waxyaaba badan yaa yaa ka lug leh diyaargarowga guddiga doorashada iyo qaabka caqabadaha walaasubsulum iyo wahamen hal qodob oo waxyaabaha iyo baahanyo inti laku caawiyo wali kamid dibweydiisa dastuurka inti ma aragne shuruucdii oo xisbiyada iyo ma aragne samaysinka xisbiyada baarlamaanka ku shagay arrimahaasa kumade baarlamaanka shaqadiisa isgududay dabcan xukuumadda oo tan koreysa amniga estana ma aragne waxyaabaha inka muhiimsan sababtaasu wali argahayna inti waxyaaba badan kale ma aragne muhiimkahay lagu sheegayaan wal kala badan mashkuulsan argaan dabcan aan wali aaminsana hooba shaqadii la qobada doorasho hal qof iyo hal cod eh dabcan waa ikhtiyaare inti ma aragne sidii la fadayn wada dhihna laakiin la qobada ana taas aaminsana inti la qobada faro gaar ahaanna baarlamaanka soomaaliya eedi ilan shaqo oo ma aragne collectively ee tolo walba ma aragne qeyb ku leh una qiibtayna oo dibawis dastuurka iyo ma aragne arrimihii sharci dejinta kumadii qiibtayna ha ku baxaana laakiin xukuumad ahaan wala fajeene madaxweynaha iyo xukuumadiisa ma aragne inti qeybooyin ku dhaasan dabcan haddana ma aragne wadahadalada hata dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada walaha kusaran inti ma aragne arrinti iyo vision dowla koowaadada ma aragne laku shaqeey guddiga madax banaana eedan ku shaqeeyahay arrintiye marka aan rajo qaybo ku qaba inti ma aragne doorashaha qof iyo halada dhida insha allah dhugaystayaalkaas waliba haysana tara xuseen sheekh maxamuud oo ku tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya oo qadka taleefanka u soo wareegay magaalada muqdisho si toos idinku ku waramay
homo nadiif basura حبوه جيخ درتقوا استارتمال مثلها كرتيادو جديد كأنت لك ورتي ماي ولد ديري لكل دفاع مسلم ما جرمال ma hindhoo ku jirinta dharkikii keena dhagadaayla بوه أمان هاينا ما جد ما شانك نورا ورا oomo nadiifa laka dhagaysan nuuradi بوه أما نايف عاسوا ما يفور aasuwa hadabalamu kungahaysudee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadar إنبال موسيلي ويلشانيا يادو لم لم كمه باكر نص نص جاء لشاني لم كنتم قرامه لم هبه قاتو بسدكم ما تلاقي سي باكر هان لا ولا ما بقى تسدكم دي بس ما تلاقي ما فكرتم ama ما يدو يا انت وجهك الوه hadda hagaadee poolana ninkana seehiyey ومن نظيف نبوشي هاتو معشي ما يع-
saaxiib yaal weli weli dhegaysadaa itana barnaamijka kulanka warsan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame laka magacaabow yo weliba sheegay intii dowlado shisheeye iyo dowladda soomaaliya anti al-shabaab lan adeegsada sidii lan dile siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame yo weliba shaaciyey anti siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame yo weliba shaaciyey intii abnigiisa usu ambaqahaya kureeda markii iyo ha wajahen xog sheegahayta intii weerar kale laka qaado doono isla maraxantaasna yo jeysada doonaan dagaalyahano ka tirsan dhaqdhaqaaqa shabaab siduus hadalkan dhiki weliba uuse sheegaya helo waraysi uuse siyaay warbaahinta ka howlgalaasa beledka muqdishow anti uuse ha ogaade anti la fadahay anti la weerara isla mar ahaantaasna lan adeegsada dagaalyahanada shabaab si uuse sheegay markaasi yo ku lug leeyihin dowlada shisheeye iyo dowlada soomaaliya obsadan xoogan oo uuse hagali iyo weliba warfideenka uusan sheegaysada tan dhinaca caqabada weyn oo wajahaya waxay tahay oon ka shakisanahay in nab dowladda keliya maaha in lasoo isticmaalay een, kooxda al-shabaab oon isleeyahay dowladaha hadda aanan magacaabaynin oo ay soo isticmaaleen waxyaalaha aan helayo informationada ugu muhiimsan oo helayo oo meelo muhiima aan ka helay oo aad macnihii xogtooda ay ay u sarreyso waxaa waaye inuu jiro een, weerar aniga dhan ah oo dhinaca al-shabaab ee, aan ka imaanay aan aaminsanahay wax lasoo abaabul inay yihiin ayada nafteeda iyo dad ka mida dowladda kow madaxweyne dalka adaa lagu doortay mas-uuliyaddana asagay saaran tahay qof kale ma saarna saas daraaddeed waxaa laga rabaa inuu mas-uuliyadda qaato waxaan u jeedaa madaxweynaha wax kasta oo dalkan ka dhacay oo major crisis ama azmo siyaasadeed weyn uu ka aamusay wuxuu ka aamusay een, dagaalkii maamul goboleeda lagu qaaday oo xaafi iyo wahiir rabi shariif xasan wuxuu ka aamusay eh, iyo maamul goboleed inta kaleba wuxuu ka aamusay shirkii maamul goboleed intays aruursadeen ee kismaayo ku qabsadeen madaxweynaha kama hadal wuxuu ka aamusay loolankii khaliijka dhex jira ra'yigiisa nooma sheegin waxa uu eh, madaxweynaha inta boosaaso tegey nooma sheegin waxa d b wall iyo heshiiska boosaaso uu ka qabo saldhigga military ee berbere wuxuu ka qabo nooma sheegin waxa loolankii khaliijka ee dalka ka socda nooma sheegin arrintii ugu muhiimsaneyd qalbi dhagax madaxweynaha nooma sheegin wuxuu ka qabo xilligii ay mudne wuxuuna noo sheegay ilaa haddeertan wuxuu ka qaba aniga weerarkaygii gurigayga lagu qaada dadka lagu dilay kii eh, senator cabdi qaydi loogu dhacay gurigiisa wuxuu ka qaba nooma sheegin loolankii xilka looga qaaday ee maayirka muqdisho asagoo ka hadlaya ma arag madaxweynaha wuxuu rabaa crisis kasta oo siyaasadda dalka ka jirta inuu ka dhuunto kow horta waxaan kula tali lahaa inuusan ka dhuumanin hogaanka iyo mas-uuliyadda oo mas-uuliyadda qaata labo waxaan kula tali lahaa in uu dadka soomaaliyeed la wadaago caqabadaha dhabta ah oo qaran ahaan noo haysta oo naga hortaagan ka baxno kumeelgaarnimada dhinaca amniga iyo kumeelgaarnimada dhinaca siyaasiga dadka uu hor yimaado oo la hadlo oo dadka soomaaliyeed runta u sheego
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أرولا أبقليوك حفيسة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadun waana istarayha arwadiliin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniin kuwaytay alaabwareeg wayku oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنفونا على وريد إبتسي بأرلادن لينك أرقنا أريتي أذا أندك صوبة مدي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتونك بهانة أبو أبو لي كقراسة هو أد...
waagaan dhegaysadayaalka qiimooyo gadarinta la weli weliba dhegaysadaa itana barnaamijka kulanka warsan walin haniin dareereh maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo sheegay intii deegaano fara badan iyo kulu wareegeen dhaqdhaqaaqa shabaab isla maraxantaasna sheegay anti guddoomiyaga degmada barraawe gurujay bambiyoha ka weeraren dagaalyahana ka tirsan shabaab laakiin ku hormarisay maamulka gobolka baayo oo wacada ka mari antinanan shalay ay xido doonaa dadka lukudumiyo guryaalka jidadka hagali ee beledkan baydhaba yuunisa cali xasan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka baay oo waraysi siiyay idaacadda warsan ee beledkan baydhaba iyo waliba uusi sheegay anti nanan shalay ay xido doona bulshada minateeda lukudumiyow ee jidka baalajay dhisidii beledkan baydhaba maruusa arrimoogasii oo arrimo kale oo la xidhiidha intii xakada gali burburyowka guryaalka hagali jididka beledkan baydhabo iyo waliba hadaljiy ku mid tahay
alxamdulilah fayl ciidan qabo socdaal xaalada baydhabo ciidan faylas ilaahi maajis walkale wal ilaahi maajis linki sukni waan lenkinima isla qabna waliba waa qoladii nabadi iyo horumarkan filiyoosku yiin waa dhawa waliba tainno siyaase ee maalmooyinka dambooyi baydhabo waliba ka dareeray burburyowka wadooyin sidii isin sheegden jididka ama mingla kada dhisaday inta badan hadii isin burburi haytan bal ma ininku sheego korta arrimogaas gobolka ka dareer ama magaalada baydhabo hay arrintaas jarta arrin oo waliba dawladda iyo waliba maamulka dhamaantay oo dhaqaagan oo shacabkana niirhay waanan ogolaadiyo waliba anigoo kolkay dhagool may dheray faytaasi jarta anigoo bilid bilidka la hagaaji oo walay ku qaltoosi walaagi indhamagna way waa la saar jididkii oo qaldana may ariirga haayana lugeynay waana la wajah wayba waa qorshe oo maamulka horenyaali oo waana sii falada iyo haayan yaadile hadan dadadlujay dhamaastarshaya ka jarna waan intaa idinsheyamino jidkiina wayba waa la geliyona wayba ani lixis ee qorshahayne kulliyaasooben inta dhamalno waliba ilahay idin sheekaadoon dadka degmamay ku rajeene haane hadda idiyo la hadumiye mise derbijo la dumiye ma madi la dumiyay hanuwa waliba waa xumayan leekna sidiiska faraasimi marka anti hata ku jamid la dumiye doono mise dinjeeda mise lahandigay oo idiway dumiye lari dadkii hortihayka waansa qaadada waliba waa windaaga
mudane godoomiye ee sidaada la dareerta waliba hata inta badan cabasho muujiya haaye mise ciid un uwaadahaye dadka qaar oo nhaysan beesa nhaysan oo meelasna gadaday markii hore maadaama wadanka dawladanka jarna gadaday oo dhisaday hatana beesan gam jarte reedandidiyow mise meel boosas oo dawlada sii hayta ilan dadki meelo ku burburi
horta made socdaal marka koowaad waykan sheegay horta meelin jid cusub oo banaan meel jid cusub oo hata libiyaw oo xaafada ka dhex toosay iyo beda ka dhex toosay laraume meelin waliba waa jidka hata lodiyahay jididka baxnaayo jididka baxnaayona dhahandhoole oo walgalda majar dadka dhahandhool joo qaban marka nanki oo wayba waa oo jidkaas argaw meedha kugal warahaan jidku haan jidkalajida oo gadaata dhanki erwaayo siiba waliba waa lukugale dakugalega meel lukugaleega waliba waa sii dorama ere korna marka walaakin her ilaahay kan ala oo walakin karnen dewa tawalkar qaba lakin kugeelana alankaasmahayn docaasmahayn unaasanhayna mane laakin jidkalay biyaan dadka daban shala abood badanyin markii dhan welba lan fiiri wali hata burburka ku bilawtana dadka oo awoodiyo ciidan hoosayto oo sida markii laha ku bilaawo ee awood ciidan aan qabna baydhowna wali ognaa in dadku wadooyin ka dhisadiyo ka jaran dad mas-uuliyiin oo xililba dawladda hata ku haaya ee koonfur galbeed dadkaas qorshada siinka jara intiisun ku burburidan hoob qorshada siinka jarasatay dadka cadaalad aan dareeman mayn ku bilaawo ayteen dadka awoodo badan inaysan burburidan والله إذا بيدو إلهي لا أقول لا مش ما بني آدم أقول لا لا وأن إذا ما كان واحد اللي ولا اللي واحد اللي ما ممكن واحد اللي واحد اللي دولة إني ولا تكون كله لأن شخص يقولون كفانا كرم الله مرك واي بو أن لأن دولة كجرة يبا أنك يبا دولة كجرة دولة ورايها وركي دولة حجري يصير قاضي لأن دولة شعب خاينة لأن دولة خاي ولا قاضي قاضي ما كان دولتها كان شعبها ما جت مطبخه في الحبلاو حدي دولتها إيه حدي ملعوينها إيه حدي قدامها برلمان إيه حدي أورلانك oo maalintaas kacad ku hor dhalay haddii ciidatiyo jidkaas walaagi asjee oo hangubaa oo danta bulshada guud hangubaahda qofna ma qofna malan baalraaw qofna malan jelaysado mas-uuliyiinta oo hatu ku mid ah dadku wadooyinkan dhisan mudane gudoomiye qorshahaas idinka jarta inti isinku burburidaan maadaama isin ha ku bilowteen dadkii kale una walay horta walay burburin walay ku bilownan oo dawladda ee koonfur galbeedka tartan oo gudoomiyeen baarlamaanka ya yaa ku bilownay marka laakiin gudoomiyeenka baarlamaanka waxa ku bilaabay may anika reebo utaawayasa madaxweynaha idikiisa anika reebo utaawayasa laakiin kala dadka ku jira marka marka may laana way boodata ee dadka masaakinta la ku bilaawi dadka oo awoodida muhaydana la ku bilaawi gurow ciidan una dhaqdalinin ciidamada koonfurta dad una dhaqnin wadayaalan ciidamada midkiisa una dhaqan may booliska madaxka ilo difaacayo mase hijraan magaalada amnigii iyo mejo hijraan ibalo kan bay waadeenayna meerayaan marka wayba ciidamada wada lanin jidkana wada lanin hogaanka oo amarka ku bahayna kiisado kiisan madaxdii hay amar shaqaadateen marka maylana way balaanki banaadib isku mid ma banaanka dadku balaankoona liidad ibdagaala iyo nehed dadkasta iskani bishalfooyin إلهي بمسيس ماجين مرك لم كيساقي غيب لنا هذا ولا ينحريس بني أدنى أو نصوبي كر مستنى برشيد لنا دل كر صوبي كر من لكن ولا يبغى جبنا لا هذه كما تقرأ كما تبردرم أنا اللي إن شاء الله هذا قام غير ما maadaama sidaad hata sheega hayta markii dhankaas oo kale laku fiiri daban gudoomiyihii baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka sheegdeen intii gurigiisina burburiden wali hata caqabad ku teeganta misena weliba la diidinya siduuna hata xaqiiqda kahayna qaar kumid a guryaalka yaala magaalada baydhabo oo dad siyaasada saameyn kulena leh guryaalkaas maadaama derisyo ama wadadaas dartiyo hakad langeli may sheeni in dartiyo hakad langeli dadkaas ma wali jira abood ciidan oo maamulkiin ku obsadahayo oo lang adeegsado doono jirte me wali jira wada hadal oo siinfurna jira me dadka qaar wali siinka tilmaamayan intii beesada sinsi wadadaas lakarooji doon marka bulshada kadugusdayd may sheega lahayd bulshada kadugusdayd walin sheega faday horta laba guri waliba waa bulshada erakorta macnaha lamada guri maylin quntoy lamadaas guri walina koo taliyaha limasud aaminay dhahaay bilkamashantiye yaa banansanayn adalaa hijira adalka kula baxe higaasiin wal dumiyeen yaana maroogda hamara jarta qofka mas-uulka masanay muwaadinkeena ilaa xaq way baa tixgelina leey maalinta muni liteedna oo bunu dumiwayn haan beesada qaadi masaxaan lan kushooda guriga dhamaado way bua dadka kaxanuu maagagaadeen gurigii oo malagahati shuru gurigaas way bua dabcan baniaadanka lamboolaasku sheege usiina way bua qiisis odayga nama diidan lankale dadku horsuru namale maamulka nama diidan walaaguusa meterkaasku ku jiroona sida daritiila waala intuu isla waala odayga odayga badgaarane marka marka waan dareemay in odayga iyo qofka nabad sugidiisa ixtiraama ay tan shakhsiyaadkaad sheegday inaad ixtiraama ay tan maku horeyna ee bulshada xaan liidada intiisan ixtiraamtan inti madaxdiisan ixtiraam bulshada dhan ixtiraamni dad una oo anweelna male bulshada una siin masanay walaalo guri gobolki walhamdumi una erna male oyba guridaas anti dalaashadunsadaiyo anti una damayni anti laashadunsiya badan marka antilaashad dunsaday oo mase makiinada ay ka jumeylanahay lana edamiya badan hilibiyaada una bulshadaaniyaada oo wadan isku waylandintasoobin marka dadkiyaada ixtiraamka sada oo waliba dadka kale ixtiraamka indhayna indhayin maadaama waliba waa hata guriganka un hata balansana badatumishantiya recommendationkan dabcan may ku dhamana geek public di waliba hal maalan anay ku dhamanta aan maleeya geeka batumisity recommission marka lanki asarafadi guriga sala ku soo asarafadi maalinta muhiimitaas iyo iyo aan warkan madaasas siyaas aan ka dambeyntii bulsho oo dhan yamil ku horteen jarana qorshe oo ah in isan dhul banaan siidan dadkaasi degaan dadba jira beesada iyo dhulka gadaan in haysan shalayna gurufdid la indhisnaay qorshe noocaas isin degsinya oo isin dadkaas guri inka suu biyaasan una dad meel muqran una dad meelna makubin walib waa guudiyo deganaayan una an yaraynile wayb waa jidkilay kubin haani jidkilay kubini haani hayni oo dhasde waygo mesh maayna la uu booti ila tuu baraki oo boos ku barakini mas anta qasibi ay tahay man ku guuda ku tii ku qoran qorshaas maayna laakiin qorshaas ma ay tahay jidahay marka kiisoo buna labani ma ee maana jeedada meel ku guriga
hani dental clinic aman hareedlan oo minya howldeerada hoortii haalkii baqubatay hoorsanoy haamo kubuysanoy ha kalamaynis eraw haqii waa ogaaw hegii hegaaba hadeegnamo ho dheegda hoogsha bedinka un hubunta in la hagaajiyo inka muhiimsan ilkooga haajiyow sidee umay afkaadle iska haysatay hadal dhangmaykii aragaa sawalku iyin hadalay haasaawo marbanku sugdoy sawaranjaran hega afka ilkoban hagaagsanay ilaan koodkii iyo nay sheekada badhabaasa xishood dartiis intii afkaadle raabada fadhi hagaagsoy ilkooga hiigsoy hani dental clinic
xarunta xirfada daandisti holkarka ka'een hani dental clinic kii muhiimsan ogaaw hami i rafaad harbi iyo hakaar hagaajiyowka ilkooga ho'od halamaraasi haddale saaxiibayaal weli waliba dhegaysadaytana barnaamijka kulanka warsan barnaamijkan waliba siinle dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxbi soodaala dhinaga farsamadana waliba galanguyn iisaa saaxiibkayga bilaal hilaal sheekh shaab walina sanglahamiin fayla waliyanin dareere maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaa hoose oo sheegay intii deegaano hoos kooyow degmada baraaba iyo kulu wareegan dagaalyahana ka tirsan shabaab isla maraxantaasna guriga gudoomiyaga bambagacmeedla kaweerar iyo xaalada magaalada baraaba oo ku sidiya eta laakiin ku hormarisay guddiga gurmadka oo beese ka wareeji ehlada dadkii ku amuudi dadkii ka amuudi qarahagii tumun iyo afartii bili oktoobar ee sanadkii hore ka dhiya isgoyska zooba ee magaalada muqdisho iyadoo geeka afara bilood laku rooga iligii isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho qarah wiin oo gilgili dhammaan quluubta umuto muslimiinta iyo waliba geeka gurmud beesee la deersay eheladii dadkii waalidiintii ka amuudeen qarahaasi gudoomiyaga guddiga gurmadka qaran cabdulaahi maxamed shirwac iyo waliba warbaahintuusan faahfaahiyey caddada beesada iyo geeka biyan iyo dadka markaasin qorshaysanaayentiyosyan maruuse arrimogasiyo arrimo kale kuwaramay waliba hadaliyay ku mid tahay waxaan markaa sidaa hadda sheikhu uu sheegay waxa weeyaan maanta waxaan bixinaynaa dadka dadka ka dhintay wixii hore mooyaane wax kaleaan bixinaynaa haddii hala yidhaahdo toddoba boqol oo dollar ayaan qofkii laga dhintay siinaynaa qofkii dhintay ayaan toddoba boqol maaragta in laga samirsiiyo dadkii ceelada ahay ayaan ugu talagalnay marka waxaan rabnaa inaad intaasi aada iimaansataan muxuu ahay horena waxbaan usii bixbixinay dadku siyaabo kala duwan ayay wax usoo gaareen ilaa sideed siyaaboodaan annaga wax u bixinaynay marka hawshaas ayaan hadda gelaynaa intiina joogta marka waxaan bilaabaynaa magacyada waxaan codsanaynaa in xoogaa la aamuso si dadka dambe ay u maqlaan dumarkuna horey ha usoo fariistaan oo weli kuraasaa halkaan ka dhiman halkaan kuraasaa ka dhiman marka hawshaas ayaan maanta bilaabaynaa waana
sida guddoomiyu u iri waayey wax yar laakiin waxaan rabnaa inaan aada u bayaanino inaan bayaa inaan caddayno waxaan qofkii haddii qof dhintay waa qofkaasuna una caruur ka tegin ee waalid uu ka tegey ayaa waxaan ula jeednaa waalidkaasi inaa sabargelintii mar labaad aan gacan sabargelina siino ile qofka caruur ka tegay caruurtiisi baan wax ku tuurnay dhowr jeer laakiin qofaa dhintay qofkaasi dhintayna caruur kama tegin waalidkoo ka tegay ayaan rabnaa mar labaad inaan sabargelino ujeeddadu intaa waaye markii labadii waalid haddii qofka u dhintay laba waalid oo ka tegey iyo hadduu hal waalid ka tegey qofka dhintay waa hal qof bal fahma qofka dhintay waa hal qof marka waalidkii laba cunug ka matalan ka dhimatay labadaas cunugna ayna wax ka tegin waa labo waa labo laakiin laba waalid haddii joogto hal ruuxna uu ka baxay hal ruuxaa ka baxay halka ruuxaa ka dhexay macnaha qofkiina waxaa ugu talagalnay sabarsiinta toddoba boqol oo doolar qofkii baxay waana lagu xisaabaya soo warkaas ma cadda sabar iman alle soo masanta gudoon
ay dadka dadka maanta aan sugayno in halkaan wax lagu siiyo waa sideetan iyo to sideetan iyo kow qof waa sideetan iyo kow qof oo laga dhintay ama qoys waayo oo qof uu ka dhintay ayaan sugaynaa hadda dadka joogaayo waa ka yaryaa laakiin waxaan rajaynaynaa inay iska daba yimaadaan oo ilaa iyo waqti aan shaqada dhammaynayno inta ugu dambayda inay inay soo gaaraan marka waa mahadsantihiin hadda waan bilaabaynaa
موفق سبيشاليست هوسبيتال isbitaalka gaarka ee muwafaq
مسألة ولا سويدية kolmaraydi taariiqu ما ولا أولاد لك الداهية may hureen caafimaadna موفق سبيشاليست هوسبيتالو madimadii mas'alada hodeerta shalaayo إسبتال لما هذه هو مسكن تاك هايتي muwafaq isbishaalista hosbitaal ang moogatoy مليومات كقفو مرهور لكوسدين mukudeerine amaanen موفق سبيشاليست هوسبيتال magalaskulo bahime e موفق سبيشاليست هوسبيتال walqabadsiye mujtamaca isku waafaqeen موفق سبيشاليست هوسبيتال maydkiinku dorana كون إيكو كيتك آفماتك كونلن كتبانا muwafaq isbishaalista hosbitaal kinka qobadow كوي أرك أمبو كلام كيكو ديجن سوي موفق سبيشاليست هوسبيتال
qaliimada guud sida قلينك بورا
waagaan dhugaysadayaal qiimo iyo gadarinta la weli weliba hawada siin kullana hamiin fayla wali dhugaysadaaytana qaybogii dhata barnaamijka kulanka warsan walin haniin dareere maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaa hoose oo sheegay inti deegaanaha fara badan iyo kulu wareegeen dagaalyahanno ka tirsan shabaaba sidaas oo kalena bamba gacmeedla kaweerari minkuusu ku deganyi degmada baraawe guddoomiyada maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaa hoose laakiin ku hormarisoy cabasho mise uwaada ku koy ciidanka booliska galmudugga waana kahanjab intii shaqo roojooyo suubiidoonan ciidamo ka tirsan haan booliska maamul goboleedka galmudug yo waliba xilligan yo uwaada misheerlaan eh ha ku wajahday taasi oo yo sheegan anti jawaab degdeg elukubi hoolunkubiyaaneen shaqo roojiyo suubiidoonan sarkaalka tirsan ciidanka booliska galmudug oo idaacadda warsan la hadli yo waliba uuse sheegay anti muddo saddex sano eh wal misheeraad iyo onhelna isla mar ahaantaasna cid ha ku jawaabtayna injirna oo waa adkanta badan yoo muujiyaaye wali saas oo kale uuse sheegay intiioo ka shaqeeyeen duruufo eedan adaga taana si oo iyo onhelna xaquuqdii iyo daryeelkii misheerka iyo gunadii iyo kulahayeen dowladda federaalka soomaaliya waana dalbadaayaan mise ku dalbadaayaan madaxda galmudug anti jawaab degdeg iyo ku biyan abashad iyo oke eedan anti misheeraad iyo helan sarkaalkan ka tirsan ciidanka booliska maamulka galmudug oo la hadlay idaacadda warsan waliba hadalkay ku mid tahay saddex sano ayaan bilaa xaquuq hadda halkaan waa shaqaynaynaa ximan iyo xeebna toban sanaan kasoo shaqaynayna haddana markii isteellaha naloo xiray intii ka dambaysa saddex sano ayaan hawlaan ku shaqaynaynaa sidaas awgeed waa ku shaqayn weynay garaan ma lihin gunno ma lihin mushaar ma lihin daawo ma lihin wax gogol ma lihin guri ma lihin intaas la'aan anuu intaas la ayaanu shaqaynaa بسم الله الرحمن الرحيم آه، أنا أه عبد عبد الله محمد كنا مجا دير هوبيه waxa oo aan ka soo jeedo taliye ku-xigeenka degmada Baxdo waxaan ogeysiinaynaa taliyaasha ciidamada bahalka la yiraahdo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ogeysiinaynaa ciidamadaas ilaa saddex sano maysa arag wax xaquuqa wax daryeela maysa arag noloshoodu waa iska hoos marka waxaan codsanaynaa sida taliyaashu ay sheegeen in ay ka soo jawaabaan si degdega uga soo jawaabaan baan codsanaynaa waxaan ugu dabaynaa dowladda federaalka oo madaxweynuhu uu hogaansho wakaasa bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacaygu uu yahay axmed maxamed jimcaale oo kuna inaas dheer fanax qoriri waxaan codsanaynaa anoo qaybta kasoo anoo kasoo jeeda qaybta dambibaaris ee c a d ee degmada cadaado taliya ku-xigeenka dambibaaris ee c a d degmada cadaado waxaan codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya ee federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha booliska soomaaliya inaan xaquuqdeenna si degdeg inaan xaquuqdeenna aan ku helno si wadajira oo dowladda soomaaliya ay naga talido inaan ku shaqaynayno bilaa xaquuq la-aan mar walba maantana aan xaquuqdii meel walbana kuga dhegan yahay si aan mar walba dowladda soomaaliya aan ka codsanayno
kulmis general trading company kambaniga guud ee kulmis korjarakaaya landhike kooyi way kalan kale kulmis electronicsna keedkii carwiyaalku electronic iyo stationary cosmatic iskulishay meelilaha ka kulmiyo kulmis general trading company kulanan la heli magaashe mayweeli kun ikow kuwilbo electronic sheegadaw keedkii stationarigu kumbad shopping koonon kuma qanayna meelilaneeskasheeniyo kulmis electronics carwo kal ilaab lahan ka edeegiyo hoyha arag kulmis electronics kori hoos ani lahan buuyey agabshe kabaytoon dhamanayn kabaal anka sheeg bulshada carwo kulmis general trading company agabka yaal wallaha koobu koro ma ee koo ila milisiin kor maray mayna kumid aha filintijeero joogi jiifaniska jaraan moobala midib walba iniska jaraan sida s8 plus j7 pro c5 c7 g1 ilaa g7 itel kun shanboqol tumi sida kun shanboqol soddon sida kun afar boqol i siyeed tagno sida
waagaag dhuguysidayaal weli weli la dareertana barnaamijka kulanka warsan waan wali hesledeernay qaybooyinka damboodii barnaamijka kulanka warsan maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaa hoose oo sheegay intii deegaano fara badan iyo kulwareegeen dhaqdhaqaaqa shabaab kureeda markii ciidanka dowladda iyo amisom iyo hankoonfur galbeed iyo ombaheng tuulooyin dagaalyahanada shabaab iyo roogan saas oo kalen weliba bambagacmeed la ka weeraray guddoomiyada degmada baraawe ee gobolka shabeellaa hoose aadan cumar madoobe guddoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo la xiriirtay idaacadda warsan xafiis iyo beledkan baydhabo iyo waliba uusan sheegay inti ciidan iyo lawareegan deegaana dhoore oo hoos kooyo degmada baraawe iyo degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose maruusa arrintaasi oo arrimo kale iin faahfaahiyay waliba hadalgii kumi tahay walaalo waa mahadsan tahay degmada baraawe ee maalmaha hadda lasoo dhaafo toddobaadkan gudihiisa howlgallo bilaaran ayaa ciidamada wadajirka qaadeen kuwii midowda africa amasom ciidamada s n a iyo ciidamada koonfur galbeed iskaashanaya ayaa weeraro waxay ku qaadeen degmada sablaale tuulooyinka hoosimaale hadeerna ciidankii waxay ku sugan yihiin dacaara meel la yidhaha ay ku sugan yihiin urtawaarey ay caawa ku yaayaan ee sablaala ma garan waan gartay marka dagaalkan aad sheegtay ee goormuu ahaa
walaalow dagaalka maalmaha lasoo dhaafaba waa waa socda wax dagaala ma jira ciidamada unbaa howlgal iska qaadeene nimanka waktigooda waa cidlaaday dad waktigiisa cidlaadana dagaal ma qaadee dabcan halkaa iy ka koraa laga sheegayo farxadkooda waayahay marka waxaad sheegtay in ciidamada huwanta ah ee ay weerarkaasi geysteen isla marxantaasna deegaano dhowra ay la wareegeen deegaanada iminka aad gacanta ku haysaan waa kuwe sida degmada sablaale tuulada la yidhaha dacaara allanfuutow meesha la yidhaha kurtuwaarey oo caawa ciidanka hugunta badadooda ay caawa ku yaayaan halkaas wax oo meesha halka sablaale tuulo hoos timaado o dhan baa ciidankeena ku sugan intaasaan ku xaqiijina waayahay marka howlgalladan ma howlgallo qorshaysan oo idinka deegaanadaasi aad ku qaadeen ba ahaayeen mise howlgallo hore loo shaaciyey oo dawladdu ay wax ka og tahay walaalow saad og tahay dee ciidan dawladda waxay shaacisay in nimankaa nabaddiidka ah soomaaliya oo dhanba lagu xoreeyo dheerbeka arrinkaas mid anaga noo gaara maahane waa mid amarkeeda iska lahaa madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdullaahi maxamed farmaajo arrinkaasa dheerkiga ciidamadan waxaad sheegaysaa in deegaanadaasi iyo degmada sablaale ay joogaan degmada sablaale ee caawa oo aan kula hadlayo yaa ku sugan oo ma xaqiijin kartaa in ciidamadiina ay ku sugan yihiin walaalow lankii aan ka warhaayo ciidankeena halkaas ku sugan aniga de degmada barawan kaala hadlayaa halkaa waxaa ku sugan ciidamada xukunka isgarabsaha intii tuulo aan kuu sheegana iyagoan hadda aan u warhaayo oo gobolka ugu dhaca wa waayahay baraawe waa caasimadii kumeeri ama caasimadii rasmiga ah ee koonfur galbeed maalmihii ugu dambeeyey waxaa kusoo noqnoqonayay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee koonfur galbeed sida madaxweyne shariif hasan sheekh aadan iminka dib u dhis baa ka socday sida maamulka gobolkan uu xaqiijinayo dib u dhis ka soconayo hadda dekeda ama garoonkii halkee idiin maraya walaalow mashaariicdaas horumarneed meel fiican bay maraysaa eerabotkii dhismihiisa markaan hadi waxaan is dhigi karnaa waa kala bar dekadiinana way i bilaabatay waa saas sheegtay madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan madaxtooyadan oo caasimada koonfur galbeed waa uu ku weyday habeen uu ku weyday dadka shacabka ayaa markaas ku dhiirigelinaya in mashaariicdooda ay gabadar istaagaan iyo maamulka degmada markaas jooga iyo ciidamada amniga uu kala hadlayo dhanka amniga ee walaalow hal- meel fiicnay noo maraysaa arrinkaas sardaaga warsa waayahay e, mar baa hakad galay ee dhismaha garoonka diyaaradaha degmada baraawe ee hakadyadii galay e, maamulki guddoomiyihii maamulkii degmada tahay ee hakadkaasi galay muxuu ahaa maxaase wax uga qaban weydeen e, in arrimahaasi noocaasi oo kale ma laga yaaba inay soo laabtaan oo mar labaad uu hakad galo Ee, walaalow ee, xoogaa istahnawaa oo dadka shacabka dhexdooda ayaa halkaa ka baxay ee, dabcan ee, maamulka degmada iyo kan gobolka iyo wasaaradihii arrinkaa ku shuqul lahaa iyo madaxweynihii aad ka kaashteen ee, looma fadhiyo arrinkaas in dib usoo laabto garoonkii arrimihiisa saddex meel markii loo dhigay laba meelba hadde waa dhismihiisa waa hore u dhammaaday arrinkaasna hadde wax badan ayaa ka baara degmadaasi waayahay wax dambe oo aqalad ahay inay imaan karaan ayla maaha waayahay e, sanadkii aan kasoo gudubnay e, degmada baraawe marka laga hadlayo e, gabagabadii sanadkii aan kasoo gudubnay waxaa lagu dilay nabadoon aan ka ahaa degmada ama caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed sidoo kale nabadoonkii ku xigay ee sanadkan aan ku guda jirno bilowgiisa ayaa lagu dilay xaaladda ammaan ee degmada waa sidee iminka walaalow ee, saad ka warqabtaba nimankan nafnacaariga ah oo oo shiiinta ah aniga ma dhihi kara magacyada walwaagsan oo dadka ugu yeeraha uguma yeeri kara niman shayaadiin ah oo dadka muska laga soo adeejiya waay Ee, haddaan ku xaqiijiyana waa ay jiri karaan waxyaabo yaryar oo nimanka geysan karo qaraabahooda wadanka jooga Ee, xaladan lasoo dhaafaa gurigeyga bam lagu weeraray waxaas hadee oo wax weyn oo hadda annaga aan isdhihi karna waxbay ku dhimi karaan is- ee, nalama ahan ciidamada amnigana ee haddii ay yihiin booliiska iyo ciidamada ee, xuda dalka soomaaliyeed iyo kuwa amasom oo iskaashanaya ee, waxay sameynayaan mar walba ee, amniga inay xaqiijiyaan maamulkooda oo kaashahayaan iyo shacabkooda dabcan ee, aadan ugu kalsoonahay in ee, nabadda boqol kiiba boqol ee, baraawa ahaato way taha waana wayna ahaan doontaa insha allah waayahay e, waxaad ii xaqiijinaysaa in guriga bam lagu tuuray maxaad is leedahay weeraradan al-shabaab ay ka geysanayaan degmada baraawe xilli olole eh, dib loogu dayactirayo dekedii iyo garoonkii uu socdo maxaad is leedahay waa waxaa keenay in ay sii laba jibaaraan eh, weerarada ay ka geysanayaan eh, caasimadii koonfur galbeed dabcan ee, waa mahadsan tahay Ee, w- kolley horumaraday kasoo horjeedaan aan isleeyahay iyo jiritaanka soomaaliyeed ee dowladnimada soomaaliya kasoo horjeedaan waxaad xusuusanaysaa ee, xamar oo caasimadii soomaaliya ayaa afar iyo labaatanka saac ka dhaca waxyaabaha yaryarka ah Ee, caalamka laalihiisa kala duwanaa ka dhaca sida dowladaha oo caalamka ugu horumarsan maraykanka ka dhaca ingiriiska ka dhaca waxaase dee annaga hadeer ee, waxaan u joogno oo aan- amba u agdhiga karna maahan kalsoonadii ee aan hore u qabnay ee, waa sii laba jibaarmaysaa ee, kolley iyagu hadii ay moodayaan in annaga ee, wax noo dhimayso ee, waxaan isleeyahay wayna dhiirigelinaysaa waxyaabaha yaryarka oo ay meelaha ka qabanayaan toojignaan dheeri ayay noo muujinaysaa annaga arrinkaas waayahay ugu dambeyntii e caasimadii maadaama e, wufuudka kala duwan maalmihii ugu dambeeyey ay kusoo qulqulayeen soo lagama yaabo weerarada iyo daliilka qorshaysan mararka qaar degmada gudaheeda ka dhacaye in ay saameyn ku yeelato wufuudda idin imaanayso oo in ay hakad gasho soo lagama yaabo
walaalow ee, waxaa haddaba haddaba kaala hadla waxay tahay xamarba waa aad og tahay waxaa fadhiya ee, beesha caalamka oo dhamaa fadhada madaxda dowladda soomaaliya ugu sarreysaa fadhada waa aad og tahay waxa ka dhacaabu ee, qof maanta ee, lugi laba oo ay ugu laabaheena ma jirto annagana dee wasuuddaas ee, awalba in wadankooda u dhintaan amba ee, wadankooda wax u qabtaan in la- ee, dadkii usoo dhaafta waaye madaxda naga sarreysa waaye ee, dabcan laba wiil oo bam meel ku tuurta iyo oo odin inta lasoo raadiyo oo nin bastoolada xabad i rida iyo waxaas dabcan annaga ee, horu socodka ina waxba noo dhimanaysaa isleeyahay wayna dhiirigelinaysaa mahan waa hagaag saaxiib yeelkaas weliba ay guddoomiyaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose mudane aadan cumar madoobe oo qadka taleefanka si toosa idinku warmay anka dambeyntina wasiirka amniga maamulka puntland weliba sheegay intii hoo amni injerna horumar uusan jiri doona wasiirka amniga maamulka puntland axmed cabdulaahi dowlad yo weliba sheegay intii uuse iyo wafdu us hogaamiyay magaalada boosaaso iyo onkoyen arrimo la xiriira ammaanka gobolka bari kureeda markii shir jaraa'id ka qobdi wasaaradda amniga ee beledkaas wasiirka iyo waliba shacabka magaalada boosaaso uusan ka baaqayn intiyo ilaaliyan ammaanka guud ee magaalada boosaaso galangna ku jaysadaan ciidanka booliska gobolka sidiiyo markaasiin ku wada shaqeeyi lahaayeen ammaanka dalka guud ahaan maruusa arrimooga si faahfaahiyay wasiirka wasaaradda amniga maamulka puntland axmed cabdulaahi dowlad waliba hadalgey kumid tahay
arrimaha aan rabo marka inaan kala hadlo dadweynaha insha allah gaar ahaan gobolka eh, aan joogno ee magaalada eh, furdadda ay ku taallo amnigu inuu yahay muhiim ogaada inaynu amniga u baahannahay inuu amnigu yahay aynu ugu baahannahay sida oksijiinta aynu ugu baahannahay biniaadanku horumarka aynu gaarayno ma gaari karo haddaan amni jirin ma soconayo adkaysta amnigiinna isku duubnaada waa oksiintoona cadow badan baynu leenahay oo meel walba jira cadowgeenna waa badan yahay ha noqdo meel walba inay furim ay nooga sameeyaan dhinacyo badan waxaa kaga bixi karnaa innagoo wada shaqayna laamaha amniga la shaqayna noqonna mid taasaan ku guulaysan karnaa taasaan ku dhisan karnaa horumar arrintaasi waa arrimo aan rabno baaritaan ku jiro ee arrimaha aan u soconnay ah mana aha arrimo aan hadda rabno inaan ka sii deyno miidiyaha insha allahu wakhtigeeda ayaa haddii alla idmo amnigu waxaa weeye eeg dadka nabaddiidka ah ee adduunka phenomenon iyo arrimo ka jira weeye waa cudur ku soo kordhay dunida inteeda badan gooni inaguma aha innaguna uma hurudno oo dagaalka habeen iyo maalin ciidankeenna oo ku jiraa haddii aynu hadda magaalada waa soo marnay way dhici karaan ninka argagixisada ah oo samaynaya inuu faldaro fal amni darro sameeyo ninkaasi waa inuu mar keliya guulaysto isagu one time innaga laakiin boqol kiiba boqol inaan guulaysano waay day and nightna waa taagannahay waxaa weeye waa ka guulaysanayna insha allah
وعقاق وسديالك قيمو يقدرين تلي إيه هو ذا نودو سدايا ولسن لنا همين فيلا برامج كلهم كورسن أو كوالي بسين كوهي استوديها ورسن يكلا تبلت كان بيدبا ولين هاسين ساري وانسين لدريري آياني ومحمد آدن عبد الله محمد سعودالا ديني وفرسمد ولبا قلن قوين يسياي صاحب كيغا بلال هلال شيخ شويب تنغيو انتي برامج كان برامج تيلا مدى ونريد كل ما ندو سديالك ولبا لنا همين فيلا idii barnaamijkaanan dheegnayn waliba reedniinku way u qorana barta internetku unu ka lena warsan radio com